waa mahadsantihiin sida aad la socotaan waxaad u jeeddaan galabtay khasaaraha meeshaan ka dhashay kolay dabka korontou ka kacay intaan xogta ka hayno sidaasay nagu wargeliyeen dadkii goobaha ganacsiga ku lahay ilaa toddoba qol oo wejiga hore ayaan u jeednaa inay gubatay wakhti koobanna maamulka gobolka banaadir oo iskaashanaya ayaa ka soo gaaray waaxda debdemiska maamulka degmada hodan iyo ciidamada dhammaanna waa ay ka wada qayb qaateen dabkiisa u jeeddaan hadda waa uu sii gabagaboobayaa wax ka dhiman ma lahan waxaan isku daynay inuusan faafin ayaan ka shaqaynayoo goobtii oo ka kacay uusan faafin waanan ku xakamaynay ilaahayna waa noo suurtogeliyey inuu si dhiblaana noogu dhammaado wax khasaaraa oo nafeed ma jirto waxaa jirta oon keliya alaabihii ganacsiga iyo waa siaad u jeeddaan bakhaaro iyo qalab dhisme iyo isbitaalaad iyo carwooyin yaryar ayaa gubtay sidoo kale waxaa alxamdulilah ilaahay loogu mahadnaqayaa qaybta dambe iskuul ayay ahayd ilmo yaryar dhigtaan maanta maalin khamiisay ahayd iskuulkii lama imaanin qaybta kushiinkaa ka gubatay iskuulka laakiin wax khasaaro nafeeda ma dhicin maamulka maamulka gobolka banaadir iyo waaxda debdemiska oo dhammaan iskaashanaya maamulka degmada hodan way ka qayb qaateen sidoo kale shirkadda hormuud mahad gaar ayaan u celinaynaa mar kasta oo dab kaco si lixaadle ayay noogala qayb qaadataa tiimkiina warbaahintoo nagala soo qayb qaata mamastiin inta aan warka ku helnay korontou ka kacay meel rasmioo ka kacayna maanan heli weli laakiin faahfaahin dib aan ka heli doonaa wixii oo ka kacay oo baarayna haddii la yidhahdo dabku saacad ma dhammayn intuu socdo dabku weliba labaatan daqiiqa ma dhammayn wakhtiga aan ka soo gaarnay dabku oo kacay intay ku imaadeen gaadiidka dadamisku si aad la socotaan dadamisku waxuu ka imaadaa meel fog laakiin waxaan rajaynaynaa maamul gobolka banaadir oo adeeggiisa daadejiyey mar dhow degmooyinka hodan iyo waa beri iyo hal goob ay leeyihiin si loo daadejiyo uusan meel dheer u soo marin in dhowaan la heli doono waa noo dhisantaa fire stationkii iyo wixii dhammaay ambalaasyadii waa noo yaaliin bil gudaheed inaan hirgelinaan rajaynaynaa oon meel dheer laga dalbin hadda kadib oo aan shan daqiiqa ku imaano haddii la yidhahdo